wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland ayaa tababar socday muddo shan iyo toban cishaa ugu soo xirtay degmada dhoobley afartan dhallinyaro ah oo ka kala socday degmooyinka dhoobley afmadow iyo deegaanada hoos yimaada labadaas degmo xiritaanka tababarka oo goobjoog ay ka ahaayeen maamulka degmada dhoobley ayaa dhallinyarada waxyaabaha sida gaarka ah loo baray waxaa ka mid ah xirfadda tubooyinka biyogelinta iyo dabka injineer axmed deeq oo ka mid ah injineerada wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland ayaa ka warbixiyey ahmiyadda uu leeyahay tababarkan makanikada hadday noqoto waata noogu dhib badane doctor makanicalka in la idin baro qaabka babarta systemka makanikada iyo systemka generatorka haddii la haweynayo ama qon hadday noqoto elashana ka halaabay mar walbana waa kuwa noogu sano noqodka badan oo ceelkii laga jawaabahayo generator qaaliya ama solar qaaliya loo soo yibiyey haddana ciladiisu wax yar ugu fadhiisanayo oo ah obareytarada ceelasha gacanta ku haya oo aysan faham buuxa ka haysanin qaabka electromechanical oo systemka u shaqeynayo markaa ugu muhiimsan ee ugu daran hadda nagu soo noqnoqonaysa waa tan waxaa weeye mechanicalka idinka hadda inaad si fiican barataan mechanicalka moogta ama dabka ac iyo d c qaabka ugu kala shaqeynhayo inaad barataan haddii hadda generatorka laga bedelayo oliyada iyo bitarada iyo ama la socota lebarka oliyada intaas oo dhan waa muhiim waxyaabaha ugu dara daynabada inaha soo noqnoqonaya reytooraha waxaas oo dhan waa inaad waa inaad fahmi kartaan soolarka sidoo kale isagana ciladihiisa macnaha kharashka lagu soo iibinayo oo badan iyo wuxuu cillad ugu fadhiisanayo oo yar marka idinka inaad u tababarataan damaajin ceelba ka kala timaadeen ugu dambeyn dhallinyarada ka faa'iidaystay tababarka ayaa la guddoonsiiyey agab ay ku shaqaystaan si wax badan ay uga bedelaan noloshooda iyo midda qoyskooda maadaama loo sameeyey shaqo abuur